بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد علم وحين كجرني فعل لذا أيين كجرني يقارهان فعل كمضارع ليلس يدي سوحين مريني ليلس كصدحات waxaa inooga dhinnaa ficilka mudaaric layliskiisa saddexaad iyo afraad iyo shanaad saddexdaa laylis baa inoo dhinnaa inta aanan haddaba laylisyadaa bilaabin waxaan rabaa hal arday oo istaaga oo beydadkan soo macneeya hal arday nacam istaag layliska labaad saddex beyd baa ku jira saddexdaba noo soo macnee ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين yuunan nagu gefin miyaa se yuunan nagu degdegin weey yuunan nagu degdegin aljahlu fi luga alcarabiya lahu macnayaan jahligu laba macnuu leeyahay mid waa did lcilmi oo aqoontu ka soo hor jeeda midina waa didulxilmi oo dulqaadku ka soo hor jeeda kolkaa ummaddii hore carabtu waxaan ummad dulqaad yar bay ahaayeen oo dulqaadkaa ku yaraa haye alaa laa yajhalan yuuna degdegin kuwa degdego degdegooga mid ka weyn ninkani wuxuu isku ammaanayaa jahli fanajhala buu leeyahay annagaa degdegay kolkaa jahliganu isku ammaanaya aqoon la-aan maahee waa kii ka soo hor jeeday maxay dulqaadka oo kolkaa degdegiibu weeye annana waanu ku degdegii buu leeyahay sheekh halkaa beydkaa markaad eegto ereyga alaa'ihi ma ismibaa mise waa ficil mise waa xaraf alaa alaa waa xaraf saasaa tidhi eeg cashiradii hore miyaa la ilaawey haye inay xaraf tahay calaamaddii baan kaa rabaa alaad waa ismi saw maaha hadday ismi tahay lifteeda calaamaddii baan kaa rabaa alaa al kuma jirto a iyo laa weeye al maaha waa a laa alaadaasi waa xaraf baa sheekh u malaynaya waa xaraf sheekh alaadaasi alaa waxa weeye laba siyood bay u qorantaa af carabiga marna ficil bay noqotaayo alaa wuu ka gaabiyey bay noqotaa alaa ya'lu lam aalu juhdan bay yidhahdeen culimmadu alaa wuu gaabiyey midna waxaa la yidhahdaa alaa waa aadaatulistiftaax oo waa xaraf tani waa aadaatulisti waa xaraf hadda tani laada ku xigta ka warran sheekh ma xaraf baa mise waa ismi mise waa ficil waa xaraf yajhalan ka warran yajhalan waa ficil sax ficilkaasi maadi iyo mudaaric iyo amar midkuu yahay waa maadi ma maadi baa sheekh iga hubtaa waaye sheekh wuu hubaa inuu maadi ya mudaaric ha waa mudaaric waa sax waaye yajhalan waa mudaaric waa saxan tahay sheekh mudaarica maxaa lagu bilowday ya-sow maaha afartii macne shalay ay cashirkeenni shalay ku jiraan kaa rabaa afartii maxay hadda ay tusaysaa afartii macne ee shalay aan soo marnay ya-du inay tusto ma mufrad mudakaray tusaysaayo qaa'iba ma musane mudakaroo qaa'iba ma jamac mudakaroo qaa'iba ma jamac mu'anafoo qaa'iba jamac mudakara oo qaa'iba sheekh ya-du jamac mudakaroo qaa'iba ina tusaysaa bal haddaa ka fiirsa halkaana jamac mudakaroo qaa'iba ayay ya-daasi tusaysaa ma saasaa maya saa maaha alaa laa yajhalan axadu calayna fanajhala fawqa jahli ljaahiliina ya-daasi afartii macno midkay itusaysa sheekh waan kaa rabaa sheekha kumaa caawinaya su-aalahan ku bediyaan u malaynaya yaa caawinaya adu shalaad qaadatay soo maahayn sheekh istaag haye waa shukran iska fadhiiso aduu istaag sheekh waxaan kaa rabaa yajhalan ya-daasi afartii macno ee cashirkii shalay aan kusoo dhiganay midko ay itusayso waa mufrad mudakar oo qaahiba jazaaka allah khayr waxaan ku garanaynaa ha fadhiisan sheekh alaa laa yajhalan axadun axadkana ayaa ayay tusaysaa axadda waa mufrad waa axad weeye shaksi weeye alaa laa yajhalan axadun calayna يجهل شيخ من مبني بقى من سوى معرب هي السببت اللي هو بنيي نون التوكيد خفيفة يا ثقيلة وفي هذا ألا لا يجهلا أحد عليم نون التوكيد الخفيف محل لقو بنيي فتحة يسكون متكيه فتحة لقو بنيي شكرا جزيلا اسكفر يا شيخ البنات هبله yastamicna waxay dhegaysanayaan nasiixata waalidatihinna waalidkood taladooday dhegaysanayaan ama taladuu siinayo culima haya gruubka dhinacan maxamuud nacam waxaan kaa rabaa sheekh maxamuud albanaatu yastamicna nasiixata waalidatihinna yastamicna sow ya laguma bilaabin ya-du imise macno ina tusaysay ya-du ma sideed bay ahayd afar macno afartii waa midkee hadda yastamicna ya-da ku jirtaa jazaaka allah khayr waa jamac muanasa saalim baa la raacin jiray ha isku raacinina saalim hadda saalim lama raaciyo waa jamac muanasa un baad ku dayni hadalkaaga jamac dhadiga yastamicna nuunu niswaan maydaan arkaynin waad saxantahay sheekh maxamuud hal yafraxan qowmun dagaa xukaamuhum والكل يسجد والأبي سجين شيخ محمود نعم هل يفرحا يفرحا يأذى سد... أفرتي ومتكي هل يفرحا قوم ما مفرد با ما جمع با ما مثنى هذا جمع هاي لبي يدك جمع مذكرة جزاك الله خير وجمع مذكرة هل يفرحا إلا إن قوم باك ضمبيا به وجمع مذكرة هذا يفرحا يأذاسي من مبني با فعلك هل يفرحانه waa mabniyu calى اfatxa maxaa sababtu ay tahay loogu bineeyey nuunu tawkiid alkhafiifa ayaa galay shardi buu lahaa shardigiisi ma sheegi kartaa nuunu tawkiidku markuu ficilka mebni ka dhigayo shardi buu lahaa may ficilku inuu saxiix yahay maaha waayo saxiix iyo muctalba mebni wuu ka dhigayaa dee shardi baa jiray nuunu tawkiidku ficilka uu galo markuu mebni ka dhigaya aynu shalay u shardinay sheekh ma isku dayi waa inuu mubaashir yahay sheekhu dhakadu ka hayahaaye waayahay nuunu tawkiidku inuu mubaashir yahay wey mubaashir soo caynkaa maa haddana waa mubaashir wاlkullu yasjudu wاlabiyu sajiinun yasjudu ma mebni ba mise waa mucrab ficilkaa mudaarice yasjudu ya ha may ma diidani hadalkaaga waan maqli waayey waa mucrab maxaad ku garatay inuu mucrab yahay labadii xaaladood ee mebniga laga dhigi jiray buuna midna ahayn labada xaaladood maxay kala ahaayeen inuu nuunu tawkiid wata iyo iyo inuu nuunu niswo wata labadii midna ma wato jazaaka allaahu khayran iska fadhiisa sheekh waxaynu u malaynaynaa layliskeenii baynu ka bilaabanaynaa saddexaad atadriib athaalith layliska saddexaad udkur waxaad sheegtaa calaamata binaa'i kulli ficlin ficil kaste calaamadda lagu binaynayo oo mimaa yaatii kuwa soo socda ah calaamadahan mid kaste lagu binaynayaa kaa rabaa aladiina kuwa haajaruu hijrooday min makkata maka kuwa ka hijrooday ila almadiinati madiine u hijrooday almunawarati ee nuurka leh humulmuhaajiruuna muhaajiriin baa la odhan jiray waxaad ka warantaa aladiina haajaruu maxaa lagu binayay waa ficil maadiye kuwa md maka ka hijroodee madiine u hijrooday muhaajiriin baa la yidhaah war haajaruu maxaa lagu bineeyey ficilkaa maadi damaa lagu bineeyey sababtuna waa litisaalihi biwaawi ljamaaca saafara abi aabbahay baa u safray ilaa sancaaa magaalada sanco ayuu aabbahay u safray saafara maxaa lagu bineeyey ficilkaa maadi waa fatxa daahira lagu bineeyey qaala alxudaya nin xudaya la yidhaah ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi دع المكالم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت طاعم الكاسي حضي أوانين سيدا أن دريمينو حلقي سحابة النولا حضي أوحو أها نين آذو قابا أمدو أملاسا أيو أها حضي أه رنتي مركل الشيغة علماء التاريخ ذو كورميا نين ونأكسن لقوم الشيغة xuday ah waayo nin xunin uu ahaa waxa kuugu filan saxaabigii abibakar buu caayu gabay cay u diray abibakar oon cayiba lahayn ayuu isku dayey inuu caayo waa halis xudaya nin aada u liitu ahaa hooyadii gabayga cayda ah uu u tiriyey lagama sheekayn karo aabbihii gabayga kaluu ku caayay ma akhrin karno hablihiisa yaryar gabayga uu u tiriyey uu leeyahay shimbiro yaryar oo keliya kuuskuusan oo wada curyuuyuuban cumar binu khadaab buu la hadlayey cumar baa markii dambe xidhay markuu cumar xidhay buu yidhi habluhu ka hadlay ma og tahay gabay buu soo tiriyey la yidhaah alqaytaka nsiibahum fi qaacari mudlimatin fakfir calayka salaamullaahi ya cumaru habluhu soo tilmaamay tilmaamo aanan jeclayn xataa inaan halkan ka akrino wuxuu leeyahay shimbiro yaryar oo bilaabaalala oo keliya kuuskuusan oo cudyuuban oo kii biilin jiray alqayta kaasibahum fii qacri mudlimatin kii biilin jiray baad god madow ku tuurtay buu yidhi fakfir iska cafi buu yidhi kan calayka salaamullaahi yaa cumaru ilaahay badbaadadiisu cumarow dushaada ha ahaatee kaa kan shimbiro yaryar buu biiliyaaye iska sii daa buu yidhi cumar baa ka naxay markuu hablihii yaraa tilmaamo oogii maqlay cumar baa u yeedhay wuxuu yidhi aria haddaad nin dambe oo muslima caydo carabkan kaa jari buu yidhi hadda hablaha iga gaajoon bu yidhi cumarow anu cayda waan ku shaqaystaaye hablaha iga gaajooni markaan cid caayo ayaa la iska ka ilaaluushaa buu yidhi cumar baa saddex kun oo dirham intuu u keenay ayuu yidhi hoo sharafta islaamkan kaa iibsanayaaye saddexdaa kun ee dirham marka aad aad qaadato nin dambe ma caayi kartid buu ku yidhi nin dambe ma caayin maalin maalmaha ka mid a ayuu isagu is arkay sawir uu leeyahay buu meel ku arkay gabay buu isku tiriyey uu naftiisa ku caayayo wuxuu ka bilaabay faqubixa haada alwejhi waqubixa xaamilu alla wejigani foolxumaa buu yidhi kuu ku yaallaa ka sii daran kuu ku yaallaa waayo waa isla isaga ninkan mararka qaar bay culimmada taariikhdu warramaana yidhaahdiin diintaba uu ka baxay mararka qaar horta waxaa la ogyahay inuu beri yidhi aabbahay ima dhaline hooyadii hala weydiiye xagga iga keentay wuu fogaaday ninkan xutayaa la yidhah xutayaa haddaba hal gabay buu leeyahay oo runtii aad u sharaf badan intaadaan intaan arkay gabaygaa is odhan maysiin isagaaba tiriyey ninkani waa nin cay badan cay badan cay badan buu ahaa laakiin gabayaaga xilligiisa joogay safka horuu ugu jiray gabaygiisa waxaa loo soo qaadan waaya caydaa ku badan iminka nin buu caayayaa waxaynu inagu u haysanno ammaan inay tahay ayuu hadda ku caayayaa inagu hadda ammaan baan moodaynaa qofka in la biiliyo oo meelaha yurub iyo meelaha dibadda lacag looga soo diro uu fadhiga wax ku cuno inagu maxaynu u haysanaa ammaan baan u in badan iminka sharaf bay moodaysaa qof la biiliyo oo bishii un wax yar usoo dhacaan sharaf bay moodayaan waa la isku caayi jiray qofku waa inuu isagu dhidido waa inuu wax helo waa inuu ruxuun ahaado wuxuu leeyahay daci lmakaarima sharafta oo dhan iska daa buu yidhi sharafi meel meelay taalla ha raadsan laa tarxal haw raranin libuqyatihaa dalabkeega war hooy weligaa aduu sharaf ha raadsanin buu yidhi waayo dee ehelba uma ihid buu leeyahay waqcud iska fadhiiso uun fa innaka adigu anta daacinu labiiliyaa tahay war fadhigaa lagugu keeni cuntadae halkaa un fadhi buu yidhi alkaasi lahuwiyaa tahay oo adoo fadhiya ayaa aradbaxa iyo intifaacaba halkaa un baa lagugu keenaya fadhi oo cun un buu yidhi waxay ka dhigan tahay adduunka way istaageen qofkaasi nolol ma leh inuu dhintaa u khayr badan qofku hadduu dhididi waayo haba yaraade e uu wax xalaal ah isku dayi waayo adduun iyo aakhare hadduu sina u shaqaysan waayo qofku inuu dhintaa u khayr badan kolka wuxuu leeyahy adaacinulkaasi baa tahay adigu ha dhaqdhaqaaqine halkaa un fadhiyo halkaa un ku cunoo ku caboo ku dhereg buu yidhi waa cay sharafna ha raadsanin buu yidhi meelay sharafi taha shaqadu waa sharaf sheekh shaqo xalaala haddaad qabsato waa sharaf daac iskaga tag almakaarima sharafta oo dhan laa tarxal haw raranin libuqyatihaa dalabkeega waqcud iska fadhiiso fa innaka adigu anta adigu addaacimu labiiliyaa tahay alkaasi lahuwiyeah ardayga luqa alcarabiya aqoonta u lihi wuxuu moodi lahaa adaacimu biiliye inuu yahay la biiliye halkan ka leeyahay biiliye ayay u qoran tahay alkaasina huwiye war waa ismi faaciloo ismi mafcuul looga jeedo wey ismi faacil oo ismi mafcuul looga jeedo cagsiguna qur'aanku ku jiraa cagsiguna qur'aanku ku jiraa jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yu'minuun xijaaban mastuuran mastuuran ergaa mastuuri saatiran baa lagu macneeya la soco waa ismi mafcuul oo ismi faacil looga jeedo waayo xijaaban mas xijaab la qariyey baa la idinka dhex dhigay xijaabka lama qariyo xijaabku waxbuu qariyaa waa xijaaban saatiran xijaab saat wax qarinayaa la idinkala dhex dhigay haddaba gabayga dacdaa ku qoran daac waxaa kaloo gabayga ku qoran waqcud labaduba waa mebni maxaa labadaba lagu bineeyey dac iyo waqcud maxaa lagu bineeyey labadaba sukuun oo waa afartii amarka lagu bineyn jiray dee mid ka mid a xafidtu waxaan xifdiyey agsara wax ka badan min alfi matnin kun matni kun matni in ka badan ayaan xifdisanahay ereyga xafidtu ah xafid oo da'da ku joogtaa waa ficil maadiyo mebniya sukuun baana lagu bineeyey qaadal jeysha ciidanka waxaa hogaamiyey خالد بن الوليد خالد بن الوليد ayaa hogaamiyey qaada waa ficil maadi waxaana lagu bineeyey fatxa lagu bineeyey ahlulmadiinati madiine ehelkeegu aamanuu waxay rumeeyeen bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed bay rumeeyeen wa nasaruuhu wayna u hiiliyeen aamanuu iyo nasaruu labaduba waa laba ficil maadi waxaana lagu bineeyey dammo atadriib araabic layliska afraad dac khadan xariiq yar hoosta ka mari taxta alficil almebni ficilka mebniga ah wabeyin waxaanad caddaysaa calaamata binaa'ihi waxa lagu bineeyeyna caddee farixtu waxaan ku farxay bijamaali daari daarta quruxdeeda ayaan ku farxay ereyga farix ah ee xa'da ku joogaa waa mebni waxa lagu bineeyeyna sukuun weeyi khashiitu waxaan ka baqay iftiraasal asadi libaaxu inuu i cuno iyaaya aniga ereyga khashii ee ya'da ku joogaa waa mebni waxaana lagu bineeyey sukuun calimtu waxaan ogaaday anna allaha ilaahay qaadirun inuu karo wax kaste calim waa ficil maadi oo miimka ku jooga waxaana lagu bineeyey waa sukuun xazina alfallaaxu beeroolihii ayaa murugooday xazina alfallaaxu beeroolihii wuu murugooday lianna almadara roobka ayaa qaliilun yar xazina waa ficil maadi waxaana lagu bineeyey fadxo cajiba caliyun cali baa la yaabay min ixtiyaali faclabi khayaanada dacwada ayuu la yaabay cajiba waa ficil maadi waxaana lagu bineeyey fatxo culima waxaa la ogaaday anna alkhabara warku saxiixun sax inuu yahay culima waa ficil maadi waxaana lagu bineeyey fatxo aqdabaka waxa kaa cadhaysiiyey anna alqalama maksuurun qalinku inuu jabay aqdaba waa ficil maadi oo ba'da ku jooga waxaana lagu bineeyey fatxo arubbaanu naakuudayaashii uscijuu waa laga argagixiyey bianna ariixa dabayshu shadiidatun inay adran tahay ereyga usciju waa ficil maadi waxaana lagu bineeyey dammo litisaalihi biwaawi ljamaaca adhashani waxa iga wareeriyey sabruljamali awrka adkaysigiisa adhasho oo shiinka ku joogaa waa ficil maadi waxaana lagu bineeyey fadxo uclina waxa la sheegay intishaarulxumaa xumadii inay faaftay uclina waa ficil maadi waxaana lagu bineeyey fadxo عشاق الحور إن الجنان جانبكم فشمروا الذيل للجنان اجتهدوا عشاق الحور حور العين تكوى شعلوا إن الجنان جنوينك أيا جنبكم بربرك إن ياله فشمروا ذيل فرق حيدا للجنان جنوينك أحيدا واجتهدوا ولمن كد ذاله لدوده waxaan doonayaa ereyga shamiru waa ficil ma ficil amar ficil amar way shamiru waxa lagu bineeyay waa xadfu nuun ijtahidu waa ficil amar waxa lagu bineeyayna waa xadfu nuun التدريب الخامس ليلسك شناد وليلسك عشر كهراء الضنبية التدريب الخامس ليلسك شناد كان عندنا وحن هيسنجرني أمن لجوغي جرو كلب أي يرو ضلا أي يرو ضلا أيان لهانجرني wa kaana cindanaa waxaa kaloo agtayada joogay khaadimun shaqaale lahijun ku maman bitaqriibihi soo dhowayntiisa muulo cunoo aad loogu mamanaysiiyey bilixsaani ilayhi wanaag inuu u sameeyo kahiira almucaayana lahu aad buu u daawan jiray fakaaba cannaa wuu naga maqnaaday shaqaalihii ila albasra magaalada basre ayuu nagaga maqnaa ashhuran bila idil ashhuran halkaa alif baa ku taagan ashhuran bila idil ayuu naga maqnaa fa qultu waxaan ku idhi libacdi man cindii dadkii ila joogay atadunnuuna ma u malaynaysiin ana alkelba aygii yuhbitu inuu suganayo alyowma maanta suurata alkhaadim shaqaalaha sawirkiisa alghaa'ib ee maqan waqad faaraqahu wuu tegey wahuwa jarwun isagoo dhala waqad saara wuxuu aygii noqday kelban ay weyn buu noqday qaaluu waxay idhaahdeen innanaa annagu maa nashuku ma shakiyayno annahu nasiya inuu ilaaway suuratahu sawirkiisii wa nasiya inuu ilaaway macruufahu lahu macruufkii wuu samaynayey qaala wuxuu idhi fa baynaa wakti anaa jaalisun aan fadhiyo fi daari daarta dhexdeeda id samictu waxaan maqlay min qibali daari xagga guriga waxaan ka maqlay nubaaxahu cidiisii baan maqlay aygii oo ci ayaan maqlay wa ra'aytu fiihi waxaan ku arkay basbasata suruur farxadda astaamaheegii baan ku arkay wa xaniina alilfi soo dhowaynta taahiisii ayaan ku arkay uma lam albaf maanan nagaanin an ra'aytu alkhaadima inaan shaqaalihii arko daalican calayna isagoo nagu soo baxay wa wallaahi baan ku dhaartaye ina alkelba aygu la yaltafu wuxuu isku duubayaa calaa saaqayhi labada lugood buu shaqaalaha iskaga duubayaa wayartaficu ilaa fakhidayhi bawdyaha ayuu kor u raacayaa wayanduru ilaa wejihi ninka shaqaalaha wejigiisiibuu sii eegayaa wayasiixu wuu qayliyayaa siyaaxan qaylo yastabiinu minhu ay ka caddaanayso annahu farixun inuu faraxsan yahay bimaqdamihi imaatinka ninkani uu yimid inuu ku faraxsan yahay walaqad balaqa wuxuu aygii gaadhay min fardi suruurihi farxadda xadgudubkaa aawadeed annanii danantu inaan anuu u maleeyo annahu junna inuu waashay aygii u waashay baabana jiray farxad heerku ka gaadhay aygaasi isagoo yar ayuu ninkani wanaag u samayn jiray ninkani wuu ka maqnaa in badan buu ka maqnaa isagoo ayuu soo noqday haddana wuu ilaawi kari waaye waa halkay culimmadu ka yidhaahdeen mu'minku ayga tilmaamuhu leeyahoo kaluu leeyahay ma og tahay tilmaamo badanoo aygu leeyahay ayuu qofka mu'minku leeyahay waa la tilmaama tilmaamo aad u badan baa la sheegaa welibana mu'minku macruufka ma ilaawo maanta hadduu qof wax kuu sameeyo qofka mu'minkii deg deg uma ilaawo qofkii wanaajiyey weligiiba wuxuu odhanayaa war qofkaasi beri buu waxaa ii qabtay buu odhanayaa ama beri buu cayn ka ah ma ilaawo macruufka mu'minku siduu aygaasi u ilaawi waayey imaamu shaatibi toddobada qiro markuu ka hadlaya waa kiilaha kitaabkiisan xirsulamaaniga la yidhaah waqad qiila kun kalkalbi yuqsiihi ahluhu wamaa ya'tali fii nusxihim mutabadilan waqad qiila kun kalkalbi yuqsiihi ahluhu horay waxaa loo yidhi buu yidhi waxaad noqotaa ay oo kale waayo yuqsiihi ahluhu kalihii ayga wuu fogeeyaa wuu eryaa wuu garaacaa wuu gaajaysiiyaa wamaa ya'tali fii nusxihi mutabadilan haddana daacadunbuu ahaadaa aygaasi kii hadda garaacaya eryay iyo dhagaxa la dhacayay unbuu caawa ilaalinaya ayuu ku soo jeedayaa waa daacadnimada bal ka warran naskaa yar iyo sheekadaa yar waxaan ka soo qaadanay ibnulmuqafac baan ka soo qaadanay ibnulmuqafac ayaan ka soo qaadanay sheekadaa yar kitaabkiisa waxaan doonayaa haddaba kitaabka sheekadaa inaynu dib ugu noqonno oo aan eegno naskan yar inaan kala soo baxno haasi waxaad keentaa min annasi xagga naska maayelika soo socda waxaad keentaa sabcata afcaal toddoba ficil maadiya oo wada maadiya mebniya cala alfatxi oo fadxo ku binaysan waxaan idinka rabaa saddex ficil oo wada maadiya oo fadxo ku binaysan toddobaan doonayaa toddoba ficil oo wada maadiya oo fadxo ku binaysan intaad sheekadaa yar akhridid toddoba ficil waa inaad ka soo qortaa ama dusha aad ka sheegi kartaa waa su-aasheenna koobaad su-aasha labaad waxaa lagaa rabaa khamsata afcaalin maadiya shan ficil oo wada maadiya oo mebniya cala sukuun shan ficil maadiyo haddana sukuun lagu wada bineeyey baa lagaa rabaa jiimka waxaa lagaa rabaa ficlan maadiyan ficil maadi oo mebniyan cala dami hal ficil maadi oo dame ku binaysan baa lagaa rabaa daalka ficlan mudaarican ficil mudaaric oo min afcaali alkhamsa afcaalulkhamsa a baa lagaa rabaa inaad ka soo tuurto ha'da sitata afcaalin mudaarica lix ficil mudaaricoo saxiixi alaakhir dhammaan wada saxiixulaakhira baan kaa rabaa wowga ficil maadi ficil maadiyoo aakhiruhu yaa-un ya ku dhammaada ficil maadiyoo ya ku dhammaada ayaan kaa rabaa wax haba sheekadan yar baa laga soo saar saaraya haddaad sheekadaa si fiican u fahantid intaa su-aalood si fudud baad uga soo saari xaalatu rafci lmudaaric waxaynu culima soo sheegnay ficilka mudaaric xilliga la binaynayo waan soo sheegnay goormaa ficilka mudaaric la bineeyaa ayaynu nidhi marka nuunu tawkiid iyo nuunu niswo mid ahaani ay la xidhiidhsato xaaladihiisana labiyo toban baa ugu badan baynu labiyo toban jeer buu mebni noqonayaa hadda la soco labiyo toban jeer ayuu mebni noqonayaa ficilka maadi ficilku baynu nidhi mudaaric haddana waxaan doonaynaa marka la icraabayo la rafcinayo ficilka mudaaric shan buu ahaa imisu ahaa culimo shan buu ahaa muctalulaakhir oo saddexa saxiixulaakhir iyo amhilatu lkhamsa sow shan ma aha shantaa ficil mudaaric waxaan soo dhigannay shantaba marka la rafcinayo calaamatu rafcahooga waxaa kaloon soo dhigannay shantaba marka la nasbinayo calaamatu nasbahooga waxaan soo dhigannay shantaba marka la jasminayo calaamatuljasmahooga shan iyo tobankaa ma aynaan ka soo shaqaynin calaamatulicraabkooga ma soo sheegnay hadda waxaynu rabnaa shan iyo tobankii la rafcin shan ee shantii ficil baan doonayaa shantii ficil ee la rafcinayey ee la nasbinayey ee la jasminayey caamilada inaynu ka sheekayno shantii ficil yaa rafciya ama goormaa la rafciyaa shantii ficil yaa nasbiya goormaa la nasbiyaa shanta ficil yaa jasmiya goormaa la jasmiyaa waa caamilkii rafcinayey kolka waxaa lagama maarmaana ardaygu inuu saddex su-aalood dhakada ka hayo war marfuuca sheeg baa lagu odhan ama mansuubka ama majzuumka marfuuca waa inaad ficilka taabato shantaa ficilka kolba kaad hesho waa inaad taabato marfuuc baa loo yaqaanaa ama mansuub ama majzuum haddana waxaan ku odhan calaamatu rafcaha sheeg calaamatu rafcaha baabkii icraabkaan ku soo dhigannay oo waa inaad tidhaahdo afar jeerna damaa lagu rafciyaa marna hubuutunuun baa lagu rafciyaa haddana waxaan kuugu dari calaa caamilu rafco eeg waxa kala duwan calaamatu rafco iyo caamilu rafco caamilka rafciyey sheeg baan ku odhan ficilka mudaaricee marfuuca ah yaa rafciyey markaad tidhaahdo yadhabu axmedu ila suuqi yadhabu eeg marfuuca sheeg baan ku odhan waa yadhabu calaamatu rafcaha sheeg baan ku odhan waa damada daahirada ee ku dhammaata caamilka rafciye sheeg baan ku odhan yadhabudaa afar qowl baa layskugu khilaafay caamilka afar qowl afar qowl baa ku jira caamilka rafcinaya ficilka mudaaric basriyiinta weynankoogu waxay yidhaahdeen xuluuluhu maxala lismi basriyiinta weynankoogu waxay yidhaahdeen ficilka yadhabu a waxaa rafciyey wuxuu degaa meel ismi xuluuluhu maxala lismi haddaad aragta bay yidhahdeen ficil mudaaricba ficilkan mudaaric booska uu fadhiyo ismi baa lahaa oo masalan haddaan idhaha muxamedun yusalli muxamedun sow mubtade maaha yusalli sow ficil mudaaric maaha yusalliidani waxay degan tahay meel khabar khabarkana asalkiisu ismi buu ahaa muxamedun jaalisun oo kale muxamedun yejlisu haddaan idhaha jaalisun oo ismiyay meeshiisii taallaa khabarku dee ismi buu ahaa asalkiisu haddaan idhaahdo yadhabu axmed haddaan idhah yadhabu axmed oo yadhabudan unan qaato yadhabudan mudaaricee hadalka ka bilaabatay mubtada iska lahaan jiray meeshan oo kale oo meel mubtaday taallaa kolka ficilkan mudaaric meel ismi uunbuu dhacaa maadaamuu meel ismi dhaco dhiciddaa uu meel ismi dhacay ayaa godaysa ama rafcinaysa xuluuluhu maxala alismi bay mucdamulbasriyiin qaateen qowlkaa waa la diidey oo waa la daciifiyey waxaa lagu diidey waxaa la arkay carabtu inay yidhaahdiin hallaa tukrimu lyatiim war agoonka maxaad u sharfin weyday hallaa tukrimu lyatiim ereyga hallaaa hallaa ma arkaysaa ismimaba daba dhaco af carabiga ee ficilunbaa daba dhaca waxaa la yidhi tukrimudaasi waa ficil mudaaric oo rafcisane hallaa tukrimu markaan idhaa tukrimu waa ficil mudaaric oo rafcisan meel ismi buu dhacay haddaadi tidhaahdid ma isagaa meel ismiba dhacay halkan ficilunbaa iska lahaaye hallaada ismi ma daba dhaco ficilunba daba dhaca basriyiintii way ka jawaabi kari waayeen in kastay ahaayeen qolada inta badan naxwaha xoogga badan mas'aladaasi way ku rogmatay raaci mayna basriyiintii mas'aladaa xuluuluhu maxala alismi waxay ku leeyihin yadhabu markaad icraabayso ku icraab yadhabu ficil mudaaric marfuuc lixuluulihi maxala alismi wa calaamatu rafci dama daahira lixuluulihi maxala alismi war ha ka dhegaysanin basriga ilan halla tukrimu lyatiim baa la arkaye ninka la yidhaha kisaa'i ninka la yidhaha baan doonayaa faclab iyo zajaaj labada sheekh ee la kala yidhahdo faclab iyo zajaaj labada sheekh ee la kala yidhaahdo labadaa sheekhna waxay yidhaahdeen ficilkan mudaaricee yadhabu ah waxaa rafciyey ficil buu shab ismi buu shabahay bay yidhaahdeen ismi buu shabahay bay yidhahdeen ismi ayuu shabahay ficilkan waxaa rafciyey ismi buu shabahay bay yidhaahdeen qowlkaa laftiisu waa daciif wuxuu qowlkaasi daciif ku noqday oo la ogaaday ismi buu shabahay saw maaha wararta ficilku mebni buu ahaan jiraye maxaa ficilka in la icraabo keensaday ficilka in la icraabo shayga keensaday ee icraabta ficilka waajibiyey waa shabaha age shabahulismi ismiga la shabaha icraabta guud bay keenaysaa icraabtii guud markuu shabuhu keenay gaar ahaan rafcuhu caamil gaaroo rafciyo u baahday oon shabihii ahayn nasbuhuna caamil gaaruu u baahday jasmuhuna caamil gaara laakiin intoodaba in la icraabo shabahaa keenaya kolkaa saclab iyo zajaaj waxay ku khaldameen shabahan ay qaateen icraabkuu keenaye khusuusu rafco ma keenin khusuusu rafco wax keenaa loo baahan yahay markaa labadaa sheekhna waynu diidnay iyagu markay icraabayaan waxay leeyihiin yadhabu ficil mudaaric marfuuc lishibhihi alisma eg lishibhihi alisma wa calaamatu rafci dama daahira maxay lahaayeen qolada basriyiintuna maxay lahayen ficil mudaaric marfuuc lixuluulihi maxala alismi bay lahaayeen sheekha kisaa'i la yidhaah waa qaarigii weynaaye kisaa'ina wuxuu leeyahay ficilkan mudaaric waxa rafcinaya axrufulmudaaracada axrufulmudaaracada rafcinaysa axrufulmudaaracadu waa maxay waa ya-da iyo ta'da iyo hamsaha iyo nuunka ayaa rafcinaya oo sheekh kisaa'i wuxuu qabaa yadhabu yadhabu markaan idhaa ereygan yadhabu a waxa rafciyey buu kuleeyahay ya-dan ka horaysa tadhabu markaan idhaana waxa rafciyey buu kuleeyahay ta'da adhabu markaan idhaana waxa rafciyey buu kuleeyahay hamsaha nadhabu markaan idhaana nuunkaa rafciyey sheekha kisaa'i waxaa lagaga jawaabay waa daciif qowlkiisaasi waxaa lagu diiday markaan idhaahdo lan adhaba sawma nasbisna lan adhaba horta ma nasbisan tahay oo lantu sawma nasbin waxaa lagu lagu yidhi sheekh hadduu nuunku rafcinayo lan adhab lan adhababa nuunku waa ka jooge dee ha rafciyo ilain xuruuftana rafcinayso markuu yidhi mar kastoo xuruuftaa la helaba waa inay rafciyaane xuruuftana rafcinaysa sheekha waynu diidaynaa mas'aladaa yeeli mayno waayo wuxuu isna ku icraabaya bal hadda u fiirso sheekhaas wuxuu ku icraabayaa yadhabu ficil mudaaric marfuuc biaxrufi almudaaraca wa calaamatu rafcihi dama daahira saddex qowl baynu weli diidnay qowlka muctamadkaa kuufiyiinta qaatay maxamed ibnu maalig baa ku taageeray muxaqiqiintii mutaakhiriinta oo dhan baa raacay innaga agteenna ayaa le qowlkaasaa saxa waa maxay qowlkaasi waa qowlka odhanaya ficilka mudaaric waxa loo waxa rafciya dhartiranka qaawanida madhnida uu ka madhan yahay inuu xagga hore ka maro waxyaabaha nasbiya iyo waxyaabaha jasmiya ficilka mudaaric marka laga waayo uu xagga ka horraysa ka mari waayo wax nasbiya iyo wax jasmiyaaba hala rafciyo hala rafciyo baynu odhanaynaa madhnidaasa haddaba rafcinaysa kolkaa tajarud baa la yidhaahdaa qowlkaa afraad wuxuu ina leeyahay yadhabu markaad icraabayso ficil mudaaric marfuuc litajarudihi can الnaasibi wاljaazim eegeg waa ka saxdaa litajarudihi waa caamilkii rafcinayey litajarudihi can الnaasibi wاljaazim wa calaamatu rafcihi dama daahira cashirkeenu afartaa su-aalood weeyaan afartaa caamilka wax rafcinaya weeyi aan eegna haddaba afartaa xaalatu rafci lmudaaric ficilka mudaaric xilliga la rafcinayo iyo xaaladda yurfacu waa la rafciyaa almudaaricu mudaarica waa la rafciyaa wa calaamatu rafcihi calaamatu rafcuhuna ima an takuuna inay tahay dama daahira dama daahira waa saxiixulaakhirka wa ima an takuuna inay tahay dama muqadara waa muctalulaakhirka saddexdiisii wa ima an takuuna inay tahay hubuuta nuun waa afcaalulkhamsaha ama amhilatulkhamsaha caamilurafci intaa horeaanu soo marnay oo shan iyo tobankaa horeaanu soo qaadanay waa baabulicraabkii baan ku soo qaadanay caamilurafci caamilka rafcinaya iclam waxaad ogaataa ayuha daalibu ardayow anna raafica almudaarici mudaarica ka rafcinayaa fiihi waxa ku sugan arbacatu aqwaalin afar qowl anna raafica almudaarici mudaarica caynkaasi ka sudusitaaye la soco iclam waxaad ogaataa ayuha daalibu ardayow anna raafica almudaarici mudaarica ka rafcinaya fiihi waxa ku sugan arbacatu aqwaalin afar qowl mudaarica ka rafcinaya afar qowl baa ku jira afartaba aan kuu sheego xudaaqu lkuufiyiin waa kow halkaa number iskaga qoro xudaaqu lkuufiyiin kow ku hor qor xudaaqu lkuufiyiin waa kow mucdamu lbasriyiin ma haysaa halka beydka ka dambaysa mucdamu lbasriyiin mucdamu lbasriyiin ma haysaa mucdamu lbasriyiinna waa laba mucdamu lbasriyiinna waa laba ama haclab wazajaaj ma haysa halka ku qoran tahay ama haclab wazajaaj ma haysin ama haclab wazajaaj saddex ka dhiga oo ku hor qora ama shaykhu lkisaa'i ma haysa ama shaykhu lkisaa'i afar ka dhiga afartii madhabba halkaasay inoogu qoran yihiin xudaaqu lkuufiyiina kuufiyiinta aqoonyahankoogii iyo walakfash sheekhii akfash lo odhan jiray waa in dhayare oo min albasriyiina basriyiinta ka tirsan wa akharu lmuta'akhiriina iyo muta'akhiriinta weynankooguba dahabuu waxay ku tegeen ilaa anna caamilahu caamilka ficilka mudaaric rafcinayaa atajarud inuu yahay tajarud iyo qaawani wa haadaakani huwa isagu madhabu lmuxaqiqiin waa muxaqiqiinta madhabkooga oo min anaxwiyiina naxwiyiinta ah wa ilayhi sidaasunbayna unbuu dahaba ku tegey ibnu maalikin sheekhii ina maalig lo odhan jirayna sidaasuu ku tegey xayثu qaala halkuu ka lahaa fii alfiyatihi alfiyadiisa irfac mudaarican idaa yujaradu min naasibin wajaazimin ka tascadu irfac rafci buu yidhi mudaarican mudaarica rafci idaa yujaradu marka la qaawiyo min naasibin ku nasbiyo marka laga qaawiyo wajaazimin ku jasmiye laga qaawiyo ka tascadu waad liibaanaysaa oo kaleba weeyi irfac rafci buu yidhi mudaarican mudaarica idaa yujaradu marka la qaawiyo min naasibin ku nasbiyo laga qaawiyo wajaazimin ku jasmiye laga qaawiyo ka tascadu oo kaleba weeyi waad liibaanaysaa qowlkii koowaad ee muxaqiqiintu wa ka ah wa mucdamu lbasriyiina basriyiinta weynankoguna yaquuluuna waxay leeyihiin caamilulmudaarici mudaarica caamilkiisu huwa xuluuluhu waa degidda maxallal ismi meel ismi uu degey wacturida waxaa lagu diiday binaxwi hallaa tafcalu kelmadda hallaa tafcalu oo kale ah fa ina almudaarica mudaarica fiihi halkaa ku jiraa marfuucun waa la rafciyey walaysa xaalan mana degin maxalalismi maalismi alaa taraa war miyaadan arkaynin anna hallaa kelmadda hallaa ihi takhtasu inay ku khaas tahay bilficli ficil inay ku khaas tahay madhabkii labaadna waa kaa ama haclab wazajaaj labadaa sheekh fa innahumaa iyagu dahabaa waxay ku tegeen ilaa anna caamilahu caamilkiisu huwa nafsu mushaabahatihi shabihidda nafteeda inay tahay lilismi ismi la shabaho warudda waxaa lagu radiyey haada almadhabu madhabkan bianna almushaabahata mushaabahadu inamaa taqtadii waxay keensatay icraaba alficli ficilka in la icraabo faqad oo keliya fayaxtaaju wuxuu u baahnaanayaa kullun mid kasta oo min xaalaatihi halaata saddexdiisa xaaladood ihi ilaa caamilin caamil khaasin bihi u gaar ah ama shaykhu lkisaa'iyu shaykhii kisaa'i la odhan jiray fa innahu sheekhaasi yaquulu wuxuu leeyahay caamilulmudaarici caamilka mudaaricu huwa axrufu lmudaaraca waa xurufu lmudaaracada allatii taasoo taqacu dhacaysa awalalficli ficilka awalkiisa wa rudda aydane waxaa lagu radiyey bianna juz-a shayi shayga juskiisu laa yacmalu fiihi kuma camal falo nadama waxaa nadmiyey haadihi alawjuha wejiyadan waxaa nadmiyey ashaykh moxamed saamaraani shaykhii la odhan jiray likay yuxfada si loo xifdiyo fa qaala wuxuu yidhi markaa nadmiga markuu tirinayay wuxuu yidhi waraaficu lkhabiri kownuhu cari min naasibin wajaazimin waqad yuraa qaa'iluhu alfaraa'u maca fashinaa واختاره ابن مالك ومنعنا قيل حلوله محل الاسم فيه زيد يفي في العهد موضعا وفي للبسريين وهذا يبطل بمثل ما أرى الذي يمتثل وقيل نفس شبه للاسم ذا مقال ثعلب والزجاج كذا ورد ذا بأنه تسبب بشبه اسم فلذاك أعربا والرابع المنسوب للكساء رافعه الأحروف هذا الناء إذ لم نجد من علماء ناقلا من كون جزء الشيء فيه عاملا لكن ذا الخلاف لا يزيد علما فالاستقساء لا يفيد شيخ محمد السامراني أفرتن وجي أيو نظم كدغا يسلو حفظيو إريغا مضارع أينو لينهي مغع كلا أولي يهاجرو غابر بالد غابر والرافع الغابر مضارع كرفعنا يا والرافع الغابر مضارع كرفعنا يا كونه أهانتي سويي cariyan mid ka qaawan uu yahay min naasibin ku nasbiyo iyo wajaazimin ku jasmiya waqad yuraa waxaa lagu ogaanayaa qaa'iluhu qaa'ilkiisana alfaraa'u fare oo maca akhfashina akhfashkeenna la socda wakhtaarahu waxaa doortay ibnu maalikin ina maalig iyo wamancana raggii cinaayada lahaa waa qowlkii muctamadkaa kaasi qiila waxaa la yidhi waa qowlkii labaadee xuluuluhu degiddiisaa rafcinaysa maxallal ismi meel ismi uu dego fii zaydun zaydyafiy wuu oofinayaa fi lcahdi ballanta mawdica wafiyun wafiyun oo ah khabar bay meeshiisa yafiidaasi taallaa lilbasriyiina basriyiintuu qowlkani u sugnaaday xuluulka qaatay wa haadaa kan basriyiintu yabdulu wuxuu ku burayaa bimihli qowlika hadalkaagoo kale maa araa ma arko alladii kii yamtailu dirmayey warkii dirmayey anigu ma arko yamtailu wa qiila waxaa la yidhi nafsu shabahin shabaha naftiisa lilismi ismi la shabaho weeyi daakani maqaalu haclabin haclab hadalkiisii weeyi wazajaajun zajaajna kadaa waa kan oo kale wa rudda waxaa lagu radiyey daakan biannahu isagu tasababa saba wuxuu sababaystay bishibhi ismin ismi shabihidiibuu sababaystay falidaaka shibihaa ismiga dartiibaaba ucriba loo icraabayo icraab buu keenaay rafca ma keeno waraabicu ka afraad almansuubu ee loo nisbeeyey lilkisaa'iyi kisaa'ina raaficuhu ka rafcinaya alaxrufu waa xuruufta haadaakani naa-in wuu fog yahay waa qowlka kisaa'i id lam najid maanaan helin min culamaa'a culimmada kamaanaan helin naaqila nin soo naqliya min kowni juz-i shayi shayga juskii oo ahaada fiihi dhexdiisa caamilan mid ku camal falaya war shaygu iskuma camal falo dhakhtarku hadduu xanuunsado ma inuu isbaadhaad moodaysaa dhakhtarku hadduu bukoodo isma baadho dhakhtar kaluunbuu u tagaa kolka shaygu iskuma camal fale kisaayow ka taabaa layihi shaygan wuu isku camal falaya aada leedahay laakina dalkhilaafa khilaafkani laa yaziidu ma keenayo cilman cilmi dheeraada falistiqsaa'u gungaadhka la gungaadhayaa laa yufiidu faa'iido badan ma leh waxba ardayga qasab kuma aha afartan madhab inuu wada qaato inuu madhabka koobaad u barto ayaa lagama maarmaan oo u fiicantay kolley ardayga atadriib alawal layliska koobaad xadid waxaa taxdiid ku samaysaa alficl almudaaric wabayin waxaanad caddaysaa calaamata rafcihi wa caamila arafci fii ma ya'ti naxnu inagu nabiicu waxaan iibinaynaa asayaarata gaadhiga war gaadhigii waan iibinaynaa yashtari caliyun cali baa iibsanaya almasracata beerta yadrusu xusaynun xusayn wuxuu bartaa adiba dhakhtarnimada nadhabu waxaan tegaynaa ila alcamali shaqada bisayaarati gaadhiyar hal tuxibu ma jeceshahay asafara ilaa maka inaad maka u safarto nacam uxibu waan jecelahay an usaafira ilaa maka kuwa kaleo dhan kama jawaabin laakiin tan waan degdeg baan uga jawaabnay sa ashraxu waan sharxi doonaa addarsa darsiga in shaa allahu tacaala arday jawaabaha adaan kaa rabaa waan kuu macneeyey uun atadriib athaani layliska labaad acid waxaad dib u soo celisaa kitaabata aljumali jumlooyinka qoridooda ataaliya soo socda bacda jacli afcaalihaa ficiladeedii inta laga dhigay mudaarican mudaaric hal taraka miyuu ka tegey abuuka aabbahaa alcitaaba canaantii war aabbahaa muu iska daaya canaantii saafartu waxaan u safray alyowma maanta ilaa gebiley baan u safray axabba almu'minu mu'minku wuxuu jecel yahay alikhlaasa daacadnimada tarakad way ka tagtay alummu hooyadii albeyta gurigii tanaawala wuxuu qaatay almariidu ka xanuunsanaya addawaa addawadii waxaan kaa rabaa jumlooyinkan inaad mudaaric u beddesho hal taraka abuuka alcitaab maxaad odhan hal yatruku abuuka alcitaab hal yatruku abuuka alcitaab dib un baad u qoraysaa saafartu lyowma ilaa gebiley seed odhan usaafiru lyowma ilaa gebiley axaba almu'minu alikhlaas sideed odhan yuxibu almu'minu alikhlaas tarakat ilummu albeyta sideed odhan tatruku lummu albeyta tatruku ilaintaadu waa sideeddii shil aan soo dhiganaynay xabaddii u dambaysaye mufradka mu'anasada xabaddii toddobaad weeye miduni ka dambaysay atadriib athaalith layliska saddexaad mudaaric ka dhigo xuruuftii anaytu ku bilow baan kulehay ficiladan iftatix ku furfuro kula ficlin ficil kaste oo mimaa ya'ti ka imanaya ah biaxrufi lmudaaracati xuruufulmudaaraco kullihaa gebi ahaan waaxidan tilwa waaxidin mid mid uma dachu ku dar fii jumla mufiida wasala itajaha incadafa wajada jalasa dhammaan wa kuwaase afartii xaraf mid kaste ku bilaabo wasala maxaad odhan haddaad hamse ku bilaabanayso asilu maxaad odhanaysaa haddaad ta ku nuun ku bilaabanayso nasilu haddaad ya ku bilaabanayso yasilu haddaad ta ku bilaabanayso tasil wahaakada atadriib araabic layliska afraad haati waxaad keentaa maayeli kan soo socda ficlan mudaarican ficil mudaarico muctalan bilwaaw ficil mudaaricoo wow ku buka isagu ma keeni karaysid waa yatluu oo kale ficlan mudaarican muctala alaakhiri bilyaa ficil mudaaricoo ya ku buka isagu ma keeni karaysid ficlan mudaarican muctala alaakhiri bilif ficil mudaaricoo alif ku buka ficlan mudaarican saxiix alaakhir ficil mudaaricoo saxiixulaakhira فعلا مضارعا من الأمثلة الخمسة فعل مضارع أمثلة الخمسة التدريب الخامس ليلس كشناد عين واحد نتستاء الفعل المضارع وبين واحد عديسان نوعه فيما يلي شنتي نوع مدبر متكو يهي أنجو واحد كبد باذا من الغرق إنا قرقومه تضيع واحد لما يساء العصا أشي لا ينالني إمسو قال يؤذن وحد به أمنع واحد ديدا الأذى دبك عن أصدقاء صاحب ذيبان ديدا saantasiru waan ka guulaysani cala alcidaa cadowyada yascubu waxa adag asafaru in la safro fi saxaara lama degaanka tabluqu dayaaraatu diyaaraduhu waxay gaadhaan almakaana alqaasiya meel fog fii waqtin qasiirin xilli gaaban yuxibu alabu aabbuhu wuxuu jecel yahay alwalada ilmaha yar ilaa mataa tabqaa goormay baaqi ahaan almasaabiixu guluubyadu muuqadatan iyagoo la shidayo yaqra'u caliyun cali wuxuu akhriyayaa alkitaaba kitaabka qaala umayata bnu abi saltin baa yidhi ninkani nebi maxamed xilligiisii buu noolaa bal ninkan gardarridiisa eega wuxuu isku qanciyey inuu nebiga aakhiru zamanka lasoo diri doono inuu yahay intaan nebiga la dirin ayuu noolaa isagu wuxuu is-aaminsiiyey uun inuu isagu nebi noqon doono ahlu kitaabkuu la xidhiidhi jirayoo nasaarada odhan jirtay nebi baa aakhiru zamanka lasoo dirayaayo xilligiisii baynu joognaa wuxuu yidhi ilaa wa ilaa nebiga aakhiru zamanka aan ahay unbuu yidhi isagaa ismagacaabay ilaahayba uma waxyoonin waxa dhacday markii uu nebinimada weligii sidaa aaminay gabayaabuu ahaa laakiin waxa dhacday safar buu raacay qureesheed wuxuu aaday xaggaa iyo nasaarada nasaarada markay tegeen buu habeenkii marka la seexanayu ka tagaayo wadaadada nasaarada ayuu u tagaa iyo qaysaska qayska intuu u tagu la soo sheekaysta qaysaskii waxay u sheegeen in nebigii uu la soo diray isagana uuna ahayn habeenkii inuu seexdo wuu diidey inuu wax cuno iyo inuu wax cababa wuu diidey galgalashuu bilaabay dadkii la socday war maad waalatay war maxaa ku helay umayata bnu abisaltin baa la odhan jiray umayata bnu abisaltin ilain wuxuu ogaaday ninkii uu islahaa nebi nebiga akhiru zamanku islahaa aniga weeyi ayaa la diray oo isagii noqon waayey wuu diiday inuu nebiga rumeeyo axaadii xadiid baa soo arooray nebigu uu ku yidhi aamana aamana lisaanuhu wakafara qalbu kolkaa carabkiisu qiyaamada iyo qabriga iyo waxyaabo badan iyo cadaaladda iyo waxyaabo badan buu gebigiisu ka warbixiyaa si fiican waxaad uga helaysiin taariikhdiisa haddaad u baahatiin albidaaya wanihaaya libni kaiir qaala umayata bnu abi saltin wuxuu yidhi أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء أأذكر ميان شيغا حاجتي باهضة إذا ميان شيغتا أم قد كفاني مسوحة إغفلا حياؤك حشوتك إغفلا إن شيمتك نقنك أقباء الحياء وحشوده التدريب السادس ليلسك اللحاد واذكر واحد شيغتا علامة إعراب هذه الأفعال المضارعة فعلا نورن علامة الإعراب كوغا alcaalimaani labada alcaamilaani bay halkaas alcaamilaani miimkaa laamka ka horeeya alcaamilaani labada caamil yashtakilaani way shaqaynayaan tajtahidiina waa dadaalaysaa inanay calaa tacalumi darsi naxwaha berashadiisaad ku dadaalaysaa haaulaa'i kuwani yaatuuna salaata salaada yimaadiin wahum kusaala iyagoo wahsanaya udiicu min alcumri maa fii yadii wa adlubu maa laysa fii udiicu gabay bay ahayd udiicu waxaan lumiyaa min alcumri xagga cumrigayga maa fii yadii waxaan gacanta ku haysto warni cumriga intii aan haystayna waan khasaarinayaa inta soo socotana waxaan isleeyahay waxbaad ka faa'iidaysani uxibu waxaan jecelahay aan udiica waalidaya labadayda waalid inaan adeeco yahdi laahu ilaahay wuu hanuuninayaa man yashaau ciduu doono annahru webigii yejrii wuu socdaa yafiidu wuu burqanayaa annahru webigu nansuru lxaqa xaqa waynu u hiilin walow kaana ahluhu daciifan dadkiisu haba taag darnaadaan hadday doonayaan التدريب السابع ليلسك تضباد استخرج واحد سو صارتا من النص النص كما يلي واحد سو صعدا شيكه يرو هرغيسا ayaan halkan ku soo qoranay su'aalahana waad ka soo saari doontaa waxa laga yaabaa hargeysiin magaalo kaleba kuula egaato hargeysa madiinatun jamiilatun jiddan tushabihu kathiran min mudun alaalam fi husnaha wa jamalaha wa rawnaqiha ويزيد جمالها عن أغلب المدن الإفريقية ويكثر سكانها في الأيام الأخيرة زيادة هائلة وفيها مساجد عاليات قبابها وشوارع عديدة وميادين فصيحة وحدائق غناءة وقصور شامخات يبنيها المخلصون بكدهم وفي كل صيف ينزح إليها الصياح المصيرون من الأقدار القارس بردها فيقيمون ما شاء يتنعمون في هوائها صافي وجوها دافئ هرقيسة مقالة هرقيسة ليلة هذا مدينة ومقاله jamiilatun qurux badan jiddan aad tushaabihu waxay shabahdaa kaiiran wax fara badan kasratayn maaha waa fadxatayn kaiiran wax fara badan oo min muduni alcaalam magaalooyinka caalamka ah fii xusniha xagga quruxda iyo wa jamaaliha xagga dhalaalka iyo wa rawnaqiha xagga iftiinka wayaziidu wuu la kordhaa way kordhayaa jamaaluhaa quruxdeedu can aqlabi almuduni alifriiqiya magaalooyinka afrika ku yaalla dhammaan way ka qurux badan tahay wayaksuru way badanayaan sukaanuhaa dadka degeni fi alayaami alakhiira maalmahan dambe way badanayaan ziyaadatan haa'ila aad ayay usii badanayaan wa fiiha magaalada waxaa ku yaalla masaajidu masaajid caaliyatun qibaabuhaa qubado dhaadheer leh minaarado dhaadheer leh wa shawaaricu wadooyin baa ku yaalla cadiidatun aad u fara badan wa mayaadiinu garoonnaa ku yaalla fasiixatun aad u ballaadhan wa xadaa'iqu beero ayaa ku yaalla hanaa'atun aad u qurux badan wa qusuurun dabaqyaal baa ku yaalla shaamikhaatun aad u dhaadheer yabniihaa waxaa dhisa dabaqyadan almukhlisuuna dad daacad ah ayaa bikadihim dhididkooga ka dhisa wa fii kulli sayfin xagaa kaste yansaxu ilayhaa waxaa u soo dalxiis yimaada ama u soo xagaabaxa asiyaaxu dadka dalxiisayaasha ah almuusiruuna ee maalqabeennada ah ayaa min alaqdaar jihooyinka ka yimaada alqaarisi uu daran yahay barduha qabowgeegu fa yuqiimuuna way deganaadaan maa shaa'u intay doonaan yatanacamuuna iyagoo ku raaxaysanaya fii hawaa'iha hawadeedii assaafi ee nadiifta ahayd wa jawiha iyo jawigeegii addaafi'i diiranaa haasi waxaad keentaa maayeli waxaan kitaabkeennan dabcadda haaniyada ah wuxuu wataa magaalo kaste oo magaalooyinka annaqaano ah qidco yaroo intaa la eg baan ka qornay magaalo kaste oo magaalooyinka annaqaano ah qidco yaroo intaa la eg baa ka qoran laba magaalo wax inaga baxsan ku jira maka iyo iyo herar labadaa magaalo ayaa wax ka baxsan ku jira magaalooyinka aan naqaano kolkaa qidco yaro intaa la egoo sheeko ah oon ugu talagalay ardaygu inuu cashirkiisana kala socon karo su-aalana uu kala soo bixi karo iyadanoo kalena nas sheekadanoo kalena inuu samee is odhan karo tanoo kale waa inaad wax ka qor is odhan kartaa si luqadaadii ay usii dhisanto oo aad u ogaato tarkiibkani siduu isku raacraacayo haati waxaad keentaa maayeli waxaan soo socdo keen arbacata afcaalin waa afar ficil mudaaricatin oo wada mudaarica saxiixati alaakhir oo wada saxiixulaakhira afar ficil mudaaric oo wada saxiixulaakhira intaa yar ka soo saar ficlayni laba ficil mudaaricayni oo mudaarica oo min alafcaali alkhamsa afcaalu lkhamsaha ka soo saar ficlan mudaarican ficil mudaaric muctalan bilyaa'i oo ya ku buka intaa ka soo saar in sha allahu tacaala cashirkeennii barta ayuu inoogu joogayaa maanta wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam